kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan sida hooyadoo kale inay qabto asmaoo kale inay qabto in hooyada ay miskaheeda baas kanaalka uusan soo mari karin cunugii oo miskaheeda uu yahay miska c b d wax loo yaqaano ama balfeg maxaa keena qaliinka lagu sameeya haweenka xilliga dhalmada iyo sooyaalka nololeed ee doctoresa xaawa cabdi dhiblaawe oo ahayd dhakhtar iyo maamo u doodo xuquuqda aadanaha anigoo hanaa maxamed maxmuude ayaa idiin tabin doona farsamaduna waa yaasir isku soo laabad wanaagsan gordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta maxaa keena qaliinka lagu sameeyo haweenka xilliga dhalmada balse markan sooyaalka doctoresa xaawe cabdi dhiblaawe oo ahayd dhakhtarad iyo maamo u dooda xuquuqda aadanaha taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa doctoresa xaawe cabdi dhiblaawe dhakhtar iyo u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku dhalatay muqdisho may toddobiiyo tobankii kun sagaal boqol toddobiyo afartankii iyada oo labiiyo toban sano jir ah ayay hooyadeed geeriyootay aabaheed waxa uu ahaa aqoon-yahan doctoresa xaawe cabdi waa hooyada doctoresa deeqa maxamed iyo aamine maxamed waxbarashada markii ay dhammaysay dugsiga sare deeq waxbarasho ayay ka heshay guddigii haweenka ee ururka midoogii sofiyetiga maxaadka kief institution ayay ka baratay caafimaadka medicine sanadkii kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayay idilaysatay sanadkii xigay waxa ay daraasada sharciga ka bilowday jaamacadda ummadda soomaaliyeed sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii waxa ay subaxdii hore tijaabo gelin jirtay cilmiga caafimaadka oo ay baratay gelinka dambena ka dhigan jirtay sharciga jaamacadda ummadda waxqabadkeeda dhakhtarnimada iyo xuquuqda aadanaha sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii xarun caafimaad oo hal qol ahayd maalintii daryeel caafimaad loogu sameeyo afar iyo labaatan haween ka furtay gobolka shabeellaha hoose markii dambe xarunta waxa ay yeelatay afar boqol oo sariiro markii uu qarxay dagaalkii sokeeye waxa ay kusii dhiiratay in ay sii wado caawinta dadka dhibaataysan talaabtuna waxa ay noqotay furista xarun caafimaad iyo dugsi caruurta agoonta iyo barakacayaasha wax lagu baro sanadkii laba kun iyo toddobadii hay-addii caafimaadka ee xaabo oo loo soo gaabin jiray r h d o ayaa qaadatay magaca doctor xaawe cabdi foundation daf kaalin weyn ayay ka qaadatay kaalmeynta barakacayaasha abaartii ku dhacday laba kun kow iyo tobankii waxayna hoysiisay ku dhowaad sagaashan kun oo qof xarunta xaabo tan iyo markii la sameeyey waxaa la aaminsan yahay in ay u adeegteen laba milyan oo qof hadda waxaa ka shaqeeya xarunta laba gabdhood oo ay dhashay xaabo islamarkaana bartay cilmiga caafimaadka lana kala yiraahdo deeqa maxamed iyo aamine maxamed xaabo waxa ay kusoo shaqaysay xaalad adag waxaa ka go-need caawinta inta nugul haweenka iyo caruurta howlaheeda waxa ay soo mareen xiliyo kala duwan oo dalku ku jiray inaysan marna joojin gargaarka caafimaad oo ay sameynaysay ayay xaabo u dhabar adeegtay abaalgudyada ay heshay howsha bani-aadamnimo ee xaabo cabdi waxaa laga qiray gudaha iyo dibadda waana midda keentay in ay noqoto qof magac weyn ku leh bulshada sanadkii laba kun iyo toddobadii mareegta hiiraan online ayaa u aqoonsatay shaqsiyadda sanadka laba kun iyo toddobadii sidoo kale mudaalaha galamor ayaa ka mid dhigtay iyada iyo labadeeda gabdhood women of the year sanadkii laba kun afar iyo tobankii waxaa la guddoonsiiyey abaalgudka roosevelt for freedom award ee dalka netherland sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii waxa ay ka mid noqotay dadka u sharaxan abaalgudka nobel peace price mar kale abaalgud ayay ka heshay hay-adda with foundation oo ahayd women of impact award sidoo kale waxa ay heshay bilada bed social humanitarian award ee john j medal for justice may laba kun iyo toddobiyo tobankii harvard university ayaa shahaado sharaf ku aqoonsatay waxqabadkii xaawo cabdi iyo sagaal qof oo kale oo ku guulaystay kuwaas oo ku jiro aasaasaha barta facebook mark zuckerberg jilayaal dhakhaatiir iyo dad u ololeeya arrimaha samafalka
markan aanu imaano falanqaynteenna marka aad tahay gabar soo hana qaadaysa waxyaabaha bartilmaameedka ku ah waxaa ugu muhiimsan ama safka hore kaga jira digsigaada inaad reer yeelato kadibna aad dusha u ridato mas-uuliyad sal adag iyo waayo kuu gaar noqon doona foosha oo lagala kulmo xanuun intiisa la eg waxaad wajahaysaa arrimo xiriirsan oo mid waliba ay leedahay culays intiisa la eg muddada aad uurka leedahay waxaad la darsaysaa xaalado kala duwan haddana kale heer welwel cabsi iyo xaalado kale oo ay garanayso hooyadaas soo martay iyo kuwii la hardamaya nolosha reer dhaqida uurka waxa uu ugu bilowdaa gabadha walac inkastoo ay ku kala duwan yihiin marka ay gasho bilaha ugu dambeeya fikir iyo welwel ku salaysan foosheeda sida ay u dhici doonto qaliin mise si caadi ah sannado ka hor waxaa yaraa gabdhaha la qalo marka ay umulayaan balse hadda wax badiyeyba waxaa muuqata inay soo badanayaan dumarka la qalayo waa ciwaan u furan bulshada in ay dabagalaan sababta kordhisay ogaalkeena ka himilo waxa uu yahay in ay dumarka qaar dalbadaan iyaga oo ka baqaya xanuunka foosha balse waxaa dheer dareen kale oo aan saxaanshihiisa la hubin kaas oo tuhunsan in ay dhaqaatiirta qaar si u sahlaan marka laga tago in xal markaasi loo arko saameyn dambe ayay keentaa waa dhaawac nabareed aan marnabo kaa harayn natiijooyinka laga dhexlo waxaa mid ah in aad xusuusnaato in eeju kugu taal oo aad u baahan tahay samaynta taxadar dheeraad ah iyo iska ilaalin qaadidda wax culus hooyooyinkeenna waayo joogga ah ayaa qudhooda dareensan isbeddelka qaarkood waxa ay ku tahay la yaab haddaba qaliinkan ay la kulmayaan dumarka bilaha dhammaystay ayaan toddobaadkan ku falanqayn doonaa barnaamijka haweenkeenna waxaa inoogu marti ah doctoresa niciima cumar ibraahim oo baratay cilmiga caafimaadka bulshada soona ahayd in muddo ah umliso soo dhoweyn kadib ayaan ugu horreyn weydiiyey goormo ayaa loo baahdaa in qaliin lagu sameeyo hooyada dhalaysa bismillaah aada u mahadsantihiin idaacadda himilo shaqaaleeda howlwadeenadeeda waa ku dhowahay hooyada marka ay u baahan tahay in qaliin lagu sameeyo waa markii hooyada xilligaas marka la taagan yahay loo baahan yahay in qaliin markaasba loo sameeyo goormaa loo sameyn karaa marka waxaa loo sameyn karaa hooyada markii cunuga iyo hooyada la kala badbaadinayo wax la yiraahdo badbaadada hooyada iyo caruurta maxaa kamid a marka saif motherhood marka la dhahayo waa afka qalad marka lagu sheegayo waxaa kamid ah hooyadaas in ay micnaha ay qabto maxaa la dhihi jiray roblem aan u kala qaadno horta hooyada iyo caruurta cunuga aan ukala qaadno cunuga dhalana iyo hooyada aan ukala qaadno hooyada maxaa ku imaan kara hooyada inay qabto roblem oo xagga oo maxaa la dhihi jiray caafimaadka inay qabto kaleeto oo loo keeno kaleeto sida hooyadoo kale inay qabto asmaoo kale inay qabto in hooyada miskaheeda baas kanaalka uusan soo mari karin cunugii oo miskaheeda uu yahay miska c b d wax loo yaqaano ama balfig disportion contract waxaa la yiraahda inay hooyada tahay afka qalaad lagu dhahaa in hooyada ay tahay maxaa la dhihi jira wax la yiraahdo genital herbal wax la dhaha ay leedahay oo kaleeto mise cuniga uu markaas oo kaleeto dhakhtarka uu ku talinaya in qaliin lagu sameeyo hooyadaas oo dhibaato ay qabto borobaleen oo xagga bahas kanaalka ay ka qabto ama fajeena cuniguu soo mari lahaa ama cunug haddii loo fiiriyo kale inuu cunuga fetal stress wax layiraahdo uu qabo kaleeto oo cunugii oo uusan kusii noolaan karin in hooyada uurkeeda oo kusii jiro oo maxaa kamid ah hooyada markaas inuu uurkeeda kusii jiri karin hooyadii in maxaa la dhihi jiray cunugii uu fetal stress marka lagu leeya waxaa waaye qaraaci wadnihiisa ayaa sii daciifayo marka hooyada cunugaas waa in la badbaadiyo maxaa lagu badbaadin karaa in qaliin lagu sameeyo oo uu ku micnaha uu ku taliyay dhakhtarka markii uu sameeyey baaritaan fara badan oo ay kamid yihiin baaritaankaas in cunigii baaritaankii marki lagu sameeyey oo la saaray kombyuutarkii oo abdominka utrosamka markii la saaray la ogaaday cunugan inuu u baahan yahay in si deg deg ah loo badbaadiyo taasna way noqon kartaa marka lagu leeyahay qaliinka lagu sameeyo cunuga cunuga marka la badbaadinayo sabab kaleeto oo jirta waxaa waaye cunigii inuu overweight ama uu ka badan yahay miisaankii oo normalka inuu soo mare loogu talagalay ama meeshii oo dhalmada uu ka weyn yahay oo micrisomioo kaleeto cunuga markuu yahoo kaleeto waa asagan qaliinka waa la qalaya dhakhtarka wuxuu ku talinaya in la qala sababtoo ah wuxuu keeni karaa robaleen oo ku imaan kara sida oo isu go-a hooyadoo kaleeto a imaan karto waxaa kaleeto oo imaan karo cunuga inuu yahay maxaa la dhihi jiray waxa la yiraahdo xadar safaalig wax la dhahay kaleetaa jiri karo cunuga marka waa la qalaya asagana waa la qalaya sababtoo ah baadkanalka ma soo dhaafi karo madaxii ma soo dhaafi karo micnaha baadkanalkii micnaha qeybtii dhalmada hooyada wadadii uu lasoo marsiin lahaa oo ilaah ugu talagala ma soo mari karo micnihii qaliimada lagu sameeyo hooyada xilliga dhalmada maxaa kaloo sababa ama keena waxaa keeni karoo kaleeto hooyadan in ay dhiikarkii oo kaleeto oo xilliga hooyada uurka leedo kale dhiikaraan ku dhici karo dhiigaa sare u kacaya cadaadiska dhiigaa sare u kacaya waa la dejin weynayaa waxaa lagu dayayaa marka induction oo kaleeto wax induction waxaa waaya foolin in bal ay dhasho hooyadaas inductionkii wuu feylar garoobaya cadaadiska dhiigiina hoos uma dhacaayo oo normalki loogu talagala hooyada ma imaanaysa waxaa laga yaaba marka hooyadii berikalaamsi ahayd marka horeeto ikalaamsi inay noqoto oo sida loo badbaadiyay marka hooyadaas iyo cunigaas waxaa loogu talagalay in qaliin lagu sameeyo dhakhaatiirta micnaha ku talinaysa in qaliin lagu sameeyo hooyadaas marka sababtaasna way keeni kartaa sidoo kaleeto ee marka biyaha micnaha cunuga immunotic fluidkiisa oligohydroamius oo kaleeto markuu noqdo oo kaleeto induction looma sameyn karo cunugaas sababtoo ah waxaa waaye meesha waxay noqonaysaa biyihii cunuga uu ku dabaalanayay oo oksijiinkan uu ku qaadanayay meesha horta way ka dhammaadeen marka sidaas daraadeed inductionka wuxuu keenayaa brobaleen oo uu galaya cunuga cunuga wuxuu galayaa vital stress wax la dhahaa ama xaarti reedki oo lagu ogaan lahaa inuu cunuga nool yahay low sii noqonayo cunugaas wuxuu ku dhalanaa marka wax la yirahdo faxia bas oo ah in vital signki oo loogu talagalo qofka baniaadanka inay meesha absenty ka noqonayso oo la weynayaba marka waxaa loo leeyahay marka qaliinka sababaha loo gala sababahaasaa kamida iyo in biyihii oo oligahyder amioski waxaa hadana noqon karta boliyo bolihyder amios wax layirahdo ama biyihii oo xadigii loogu talagalay ay dhaafaan oo cunigii marka sababo fara badan oo hooyadaas waxaa laga yaabaa inay tahay diabetic ama cudurka sukarooga ina hooyadaas qabto marka sababahaas oo kaleeto isbiirsaday iyo cunigii overweyd e iyo biyihii oo cunigii uu ku dabaalanayay oo ka celinayay micnaha borotactig u ahaa ama ilaalinayay waxaasoo dhan haddii laisuga geeyo hooyadaas waa qaliin ay dhakhaatiirtu ku taliyaan badanaa qaliinka sidee ayuu hooyada nolosheeda dambe u saameeyaa qaliin waad garan kartaa markii hooyada la qalo waxay u baahan taha hooyada inay rasti dheer qaadato ama nasasho dheer qaadato laba sana cunuga nuujiso uur ka fogaato dhibaatada faraha badana uurka keenayo oo micnaha hooyadaas hore qaliin u qabtay sooma waxa kaleeto oo sababaha kaleeto hooyada lagu qaloo kale waxaa kamid ah marka laga reebo sababihi hadda aan soo sheegnay hooyadan oo iskaarle micnaha hore qaliin kale usoo martay haddii hooyadan hore qaliin usoo martay waxaa la rabaa qaliin inaan la foolanin ama fool foolo lagula talinin hooyada waxaa lagula talinayaa maadaama aadba aragtay hooyada umulisada mar allaalihi marka ay hooyada u timaado uurka leh waa inay balbation iyo asculatation ay sameynaysa waa inay ka fiirisaa hooyadan iskaar may leedahay ama qaliinka raadkiisa ma leedahay haddii hooyada qaliinka raadkeeda lagu arko kuma degdegaysa inay fooliso ama ay agteeda ku foolato waa inay referal xilli hore ay gudbisaa oo ay u gudbisaa goobaha caafimaadka ee leh ee bimog iyo simogga xiliba hore si ay badbaado cuniga iyadaba u helaan bimog simog micnaha la sharaxayo waxaawaaye bimog waxaawaaye dhammaan qaliinkii iyo waxaa u dhammaystiran iyo micnaha cuniga badbaadadiisii neonatal careki oo kale u diyaarsan waxaa u diyaarsan dhiig bixinta bangiga dhiigoo kaleeta simoga oo kaleeta soo galayo blood transfusionka soo galayo baaritaan fara badana marka maraysaa goobaha marka bimog simog sameynayo ma aha m c ajidoo kale ma ahan ee waxawaaye isbitaalada waaweyn ee magaalada ku yaala ama ama goobaha caafimaadka oo micnaha isbitaalada sida isbitaalada sameyn karaa c section neonatal care sameyn karo cunuga hadduu overweight ku dhasho iyo hadduu underweight ku dhasho iyo hadduu faksiyo ku dhasho intaba markii hooyada qaliin lagu sameeyo waxaa loo geeyaa meesha oo la yiraahdo neonatal careka la geeyaa si cunigaas oo loo samato bixiyo ama wax loo yaqaano resusation loo sameeyo waayadan dambe dumarka qaliinka lagu dhaliyo way kordheen maxaa ugu wacan ma dadka ayaan waagii aqoon mise arrimo kale ayaa jira walaahi horta qaliinka ani waxaan dhihi karaa lababa u qaadanka waa u kala saari karaa qaliinka horta dad waxaa jiro maxaa la dhihi jira qaliinka aan u baahnayn oo lagu qasbaayo sababta loogu qasbaayana waxaa waaye ilmihii oo maxaa la dhihi jiray oo loo dadaalayo ama la samata bixinayo dhakhtarku wuxuu u diyaarsan yahay inuu ilmahaas samata bixiyo aayadda qur-aanka waxay leedahay calamal insaanu maa lam yaclam ilaaha noo fududeeya mararka qaarkood qaliinka waxaa waaye maslaxa oo maslaxayuu u yahay wuxuu u yahay cunigii iyo waalidkiisa hooyadii iyo cunigaa lakala badbaadinaya dad qaar waxaa jira oo foosha gabdho waxaa arkay oo dhowr qof oo dhahaya ani foolma rabo qaliinaan raadsanaya sabab qaliinka marka oo adii uu dhakhtarka uu indikeet gareeya ama uu micnaha uu u go-aamiyey in ay qaliin tahay hooyadaas waa inay martaa dhakhtarkana ay qaadataa warkiisa laakiin haddiisan ay qaliin ahayn inaysan hooyadaas uur kale aysan qaliin ku degdegin xilligeeda foosha iska sugto qaliimada waxaa badiyey walaa horta qadar ilaahi waaye wax fara badanaa hadda kusoo kordhay wadanka qaliimadaasoo kaleeto xiliyadii horeeto oo dowlada dhexe ay jirta mise jiri jirin ma badneen hadii jirto ma badneen waxayna lamid tahay cuduradan hadda wadanka kusoo kordhay sida cudurada maxaa la dhihi jiray kansarka oo kaleeto breast kansar oo kaleeto kansarka oo cervical kansarka hadda soo kordho kale iyo lamid tahay langads kansarka waxyaabaha hadda soo kordhay kamid yihiin gestation diabetic oo kale hadeertaan saas waro uma jiri jirin hadda wuu iska soo kordhay sidoo kaleeto gestation habertation oo kale ayadana sidoo kaleeto waxyaabaha hadda soo kordhay kamid yihiin qaliinkana waxyaabahaas buu sii daba socdaayo ilaahaaba maxaa la dhihi jira noo fududay dadka in la qalo waxyaabo mararka qaarkood waxaa jira oo ilaahay uu amarkiisa uu fudeed unooga dhigayaa jiro sida hooyo in deg deg oo cunugii oo iyada lakala badbaadinayo kaleeto sida hooyada balaasanta brevi oo kale haday ku dhacdo kaleeto dhiigbax xilliga oo foosha iyadoon la gaarin oo kaleeto ibadii oo kasoo hormarto cunugii oo kaleeto ama ibadii oo kasoo go-do darbiga cunugii dhibaatadaas fara badan oo isbiirsaday yaa waxay sababaysaa in hooyadaasayto qaliin lagu sameeyo aynu kala qaadno xaalada qaliin mid waxaa jira dumarka dalbadan sidaad hore uga dhawaajisaba iyaga oo diidaya xanuunka foosha midna waa mid ay xaalad gaar ah keentay ma isku mid ayay noqonayaan labadaasi xaalad wallaahi qaliinka horta isku mid waayo si isku si a loo bixiya laakiin kan oo xaaladda oo maxaa la dhihi jiray ay keentay emergencyga kaas waxaa la dhihi karaa complicationkiisuu wataa inkastoo isku si marka cunuga loo soo bixiyo isla markiiba unital careka isku si loo geynayo oo baaritaan uu maraayo ama diagnosis wax loo yiraahdo loo marsiinayo isku mid lee waayo labadaba waxay isku mid u yihiin baaritaankan waa elective oo ayadaa dooratay laakiin labada jeerba waxaa waa abdominkia la jeexay kadib utriskiyaa lasii jeexay cunugii sidaa lagu soo dhaliya oo looga soo bixiyey oo micnaha markii la dhahaa dhaawaca isku nooc waaye laakiin midan kaleeto emergencyga waxay sii dheer tahay hooyadan waxaa laga yaabaa in complication uu la sii jiro complicationka waxaa ka mid eh hooyada inuu micnaha ku yimaado xilliga ay qalo in uu ku yimaado waxa la yiraahdo buberian bleeding ama buberian subsis ama maxaa la dhihi jiray hooyada xilliga markay dhasho kadib inay dhiig baxdo sababtoo waxaa daalay miskihii fooshii contractionka jirkii oo dhan ay wada daalan in ama hooyadii ay qaado infection ama hooyadii ay dhiig baxdo inta wuu imaan karaa marka labadooda waxay ku kala fog yihiin tan ayadoo diyaarsan tagtay tanna ayadoo xanuun iyo dhibaato haysato oo soo daashay tagtay marka isku si ma noqonayaan laakiin iskaarka waa iskaga mid dhaawaci waa iskaga mid jeexniinka waa iskaga mid isku siaa loo loo micnaha loo magacsiiyaya dhanka canuga saameyn ma ku reebayaa ee qaliinka uu ku dhasho cunuga markii uu foosha barlonga leebal hooyada deeta xilli foosha ay ku draagto waa laga yaabaa in markii uu dhalanayo ama laga soo bixinayo uu cunugaasita uu aansaan hore usoo sheegayba fital seenkiisa uu complication ku jiro sida fital hartratekiisi respiratorygii oo kaleeto waxyaabaa oo waxaa la dhahaa cunigii oo activitigii oo laga rabay inuu low yaha laga yaabaa cunuga oo caadiga normalka ku hooyada lactifka ay u tagtay iyo cuniga foosha oo waqtiga waqti dheer ay foolinaysay isku mid ma noqonayaan marka isku mid ma noqonayaan sababtoo ah abgar iskoor waxa la dhahaa jiro oo lagu cabiro cunuga micnaha activitigiisii iyo appearancegiisii iyo respiratorgiisii respirationkiisii iyo maxaa la dhihi jiray cunugii haartigiisii waxaasoo dhan qaraaca micnaha wadnaha waxaasoo dhan in lagu ogaado waayo isku midna ma noqonaya marka sidaas daraadeed labada cunug midka hooyadiis barlonga levelka tahay inkastoo oo marka ay dhashaanba saacado kadib ay normalkooda kusoo noqonayaan laakiin waxaa muhiim ah hooyo kasta oo markaaseta ku dhasho c section in ay u diyaarsan tahay qeybta oo nenatal careka ilmaha markay dhashaan resussationka loogu sameynayo oo micnaha loogu qabanayo howlihii u baahnaayeen lagu samata bixinayo waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay talada caafimaad ee aada leedahay ugu dambeyn hooyada dalabkeeda lagu qalo iyo tan ay xaalad caafimaad u geysayba waxaa waaya dalab micnaha dhakhaatiirta badana waxay ku taliyaan inay hooyadaas hata laba sano aysan uur qaadin laba sano ay si joogta cunuga u nuujiso in ay dhakhtarka mar walba la xiriirto sababihii qaliinkan hooyada uur kale oo micnaha emergencyga lagu qalay sababihii ay sababsatay ma waxay ka ahayd c b d wax la yiraahdo may ahayd ma reason kaleetaa jira oo micnaha baas kanalka miyaa yaraa oo little ahaa mariisan kalaa jiray intaas la ogaado waaya naftirkeeda ay dhakhtarka mar walbana la xiriirto laba sanana ay ka fogaato ilmo inay qaado tan kaleetana qaliin mar hadday gasho mar walba inay cunuga mar walba isqasho waayo sababtoo ah contractionkaasita waxaa laga yaabaa in uu rabjar sameeyo oo minka uu qarxa marka markasta ayada naftirkeeda waxaa loo baahan yahay markay sagaalkeeda bilood dhamaysato dhakhtar marab inay la xiriirto kombyuutar cuniga saarto hayee xilligeeda iska soo bixisa sababtoo ayadaa sababta bilowday meesha wadadaasita ayadaa bilowday marka waxaa lagula talinaa ayadan laba sano inay nuujiso kadib haddana ay cuniga uur qaado uurka markay qaadana ay dhakhtar la xiriirto dhakhtarka asaa wuxuu u tilmaamayaa wadada saxda ah ma ku dhali karaa qaliin horaan sameeyey oo elective ah iyo maya haa hadduu dhahaa aniga kolley ma dhahaa inuu dhaha haa ilamaa sababtoo ah iskaarkiya muuqdo ilmagaleenka mar labaad contraction tuu qaato waxaa laga yaabaa inay uter rabture uu dhaca ama ilmagaleenka uu qarxa marka taas naftirkeeda caqabad noqonayso marka aniga aniga ahaan waxaan kula talinaha hooyo kasta oo qaliin martay in aysan sugin fool iyo nabar inuu qabto ee qaliinka elective ay samayso taasaana u ah ayadii cunugeeda badbaado saasaa ila quman sababtoo ayadaa qaliinka hore u gashay fool ismay foolinin lama sii ogaanin in balfigeeda uu norow yahay lama ogo marka waxaa sababi karo in ay micnaha ay qaliin ay gasho ayadoon ogaanin waa inay mar walba kusoo noqotaa qaliinkan ay gashaa hooyadaas ay mar walba qaliin ku dhashaa marka horeba ka digtoonaato sababna ay noqoto hooyo kastana waxaan kula talinayaa in xilliga uurka qaado ay la xiriirto dhakhtar hooyo aan dhakhtar la xiriirin waxaa ku imaan kara waxyaabo fara badan oo khatar ku ayada cunugeedaba
aaday u mahadsan tahay naciime cumar ibraahim oo marti inoo ahayd toddobaadkan waanageynta barnaamijka waa hanaa maxamed iyo farsamada yaasir oo dhammaantan idin leh kulanti dambe oo xiise leh